wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kula wareegay in ka badan labaatan gaadiidka cagafcagafta ah gaadiidkan ayaa loogu talagalay in lagu hormariyo beeraleyda soomaaliyeed wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maaree ayaa ka mahad celiyey gaadiidkan isagoo oo sheegay in baahi weyn loo qabay runtii halkan maanta bulshada soomaaliyeed iyo beeraleyda soomaaliyeed iskaashitooyinka soomaaliyeed la wadaagaynaa labaatan cagaf oo aada u qiimo badan oo aanu ku dib ugu soo noolaynayno adeegyadii dowladda soomaaliyeed ay siin jirtay beeraleyda soomaaliyeed aanu dib ugu soo noolaynayno waa tiradii ugu badnayd ee sidii burburku u dhacay hal mar wada yimaada oo wasaaradda beeruhu ay ka shaqaynayso inay taageerto iskaashatooyinka iyo beeraleyda soomaaliyeed sharaf bay noo tahay wasaarad ahaan hambalyo ayaanu leenahay agaasimayaasha iyo agaasimaha guud iyo wasaaradda iyo dhammaan intii ka soo shaqaysay alla khayr ha siiyo intiina caawisay oo runtii cagafyadan waxaa nagu caawiyey wall banka bangiga adduunka ayaa nagu caawiyey marka waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay annakuna si daacadnimo leh inaanu halkan maanta cagafyadaa u keennay cagafyadan waxaanu doonaynaa inaan ku bilowno hay-addii caanka ahayd ee beeraleyda soomaaliyeed taageeri jirtay ee onot la dhihi jiray ayaanu doonaynaa inaan ku bilowno ee burburtay oo aada ogeydeen siday u caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed waxay lahaan jirtay cagafyo ka badan kun iyo shan boqol oo cagaf oo meel walba gobollada dalka yaalla oo beeraleyda soomaaliyeed u shaqaysa oo shidaal ay ku shubto ama dowladdu ugu shubto oo nin kastaa uu buukin garaysan karo oo dalban karo raqiisna loogu shaqaynaayo ama si fria loogu shaqaynayo hadba siday u kala liitaan sidaanu qorshahanoo ah qorshahayaga waxaa ku jira inaanu dalagyada qaar si gaara culays u saarno si aanu u kordhinno wax soo saarka cunta baahida cuntada dalagyada aanu sida gaarka ah annakoo mas-uuliyadi naga saaran tahay wax soo saarka dalka oo dhan iyo croob kasta ama midho kasta khudaar kasta oo dalkan laga soo saarayo haddana waxaa taarged noo ah si gaara taarged noogu ah toddoba dalag oo ay ugu horeyso galleyda iyo hadhuurhka iyo digirta iyo masagada bariiska masago waa soo sheegay marka laga fiiriyo xagga cuntada muhiimka ah xagga khudaarta iyo waxaa noo noo cash crobiska waxa la dhaho waxaa noo taargeda sisinta iyo lindhanaanta iyo mooska toddobaadkii dhoweyd khamiistii golaha wasiirada waxaanu horgeynay warbixin la xidhiidha beeraha iyo beeraleyda soomaaliyeed ayaanu golaha wasiirada horgeynay oo ay ku jirto ajadayaashii ku jira ay ka mid ahayd in fertiliserka loo fasaxo beeraleyda guddi baa loo saaray anigu aan madax ka ahay waxaana idiin sheegayaa wiigga soo socda dareenka ra-iisul wasaaraha dareenka golaha wasiirada anoo ku hadlaya beeraleyda soomaaliyed waxaa loo fasixi doonaa fertiliserka ayaa loo fasixi doonaa insha allahu tacaala waa tiradii ugu badnayd ee gaadiidka cagafcagafta ah oo lagu wareejiyo wasaaradda beeraha soomaaliya tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalka